dowlada hoose ee magaalada caynabo ayaa deeq raashin ah oo ay soo bixisay shirkada d b word u qeybisay dadka danyarta ee ku nool magaalada caynaba waxaa ka faa-iideystay deeqdan in ka badan afar boqol oo qoys kuwa iskugu jiray naafo iyo danyar maxamed heybe maxamuud duqa degmada caynaba ayaa ka waramaya deeqdan ugu horrayn ilaahay baynu mahadnaqaynaa casa wajalla amniga iyo nabadgelyada iyo islaamnimada runtii aynu haysanno iyo nimcada roobka ee runtii nagu tiixaysa saaka intaa marka laga yimaado waxaan mahadda labaad siinayaa d b wall oo runtii maanta ina soo gaadhsiisay haddii aan nahay gobolka saraar lix boqoloo qoys oo runtii afar boqoloo ka mid loogu talagalay degmada caynaba aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa mas-uuliyiinta runtii ka shaqeeyey waxaan ku udhi la tabantaabiyey na soo gaadhsiiyey ee wada ee ka shaqeeyey aad iyo aad baan iyagana ugu mahad celinaynaa afartaa boqol ee kiish ama qoys ee loogu talagalay degmada caynaba runtii waa kuwa aanu maanta ku qaybinayno dowladda hoose ee degmada caynaba dadkaasi waa dadkii masaakiinta ahaa ee runtii aan ugu talagalay inay xoolahan ay qaataan dhimirkii iyo naafadii iyo agoontii iyo rajadii iyo runtii dadkii howlwadeennada ahaa ee sida booliska iyo asluubta iyo runtii howlwadeennadii ayaa iyaguna ku jira iyo askarta dhakhaatiirta runtii dee jooga oo halkaa wax loogu karin doono insha allahu tacaala aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa d b wall oo runtii aanay ahayn markii koowaad ee ay gobolka wax soo gaadhsiiso horena sidoo kale wax u soo gaadhsiisay howlwadeennada runtii sharafta iyo qiimaha badan ee iyaguna sida mas-uuliyadnimadu ku jirto noo soo gaadhsiiyey ee nala qaybiyey ee nala joogana aad iyo aad baan iyagana uga mahad celin mid ka mid a dadkii ka faa'iidaystay ayaa ka mahad celiyey ilaahay baa mahadle marka koowaad marka labaad mahadda labaad waxaan u celinayaa hay-adda d b wel oo dadkii masaakiinta ah ee halkan ku noolaa soo gaadhsiisay lix boqoloo qoys soo gaadhsiisay aad iyo aad ugu mahadsan tihiin d b wel waxaan leeyahay halkaa ka sii wada marar kalena ugu soo celiya insha allahu deeqdan ayaa wax badan ka tari doonta baahiyaha ay qabeen qoysaska danyarta ah ee la gaadhsiiyey